bismi illaah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay ma'saatu lmuslimiin amaba masaa'ibka haystaa dadka muslimiinta ah waxaana soo jeedinaya sheekh almis sheekh yaxye
waay bismi llah alxamdu lilah wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay idmo inaynu si aynaan fadhigeennan fadhi cilmiga ah ee cilmidoonka ahee barakadoonka ahee ajardoonka ah si aynan uga bixin keliya il keliya oo ku aynu ku eegno dhibaatooyinka iyo humuumka iyo warwarka qofka muslinka ahee laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi yidhi mashriq iyo maqrib meeshuu doona ha joogee si aynanu meeshan murugo keliya aynanu uga bixin waxaan jecelahay haddii ilaahay idmo inaynu laba arrimoodba laba dhanba inaynu arrinta ka eegno oo aynu eegno dhibaatooyinka iyo murugada maanta muslimiinta haysata meel kasta ha joogaane innaga oo xaqiijinayna ka sheekaynta aynu arrintaa ka sheekayno xadiidkii sayidinaa moxamed sala allahu calayhi wasalama qofka aan ku warwarin ama aanay warwargelinin dhibaatooyinka muslimiinta ama axwaasha muslimiintu kama mid aha iyo xadiidkii kale ahaa muslimiintu waa jidh waa jidh keliya haddii ay xubuni xubuni wax noocaas oo kale ay damqato jidhka intiisa kale ayaa u warwarta oo sahar iyo xuma ay ku beertaa marka mawduucu waxa uu tilmaamayaa imtidaad imtidaadka aynu u nahay ama dareenka aynu u sidno kelmaddan laa ilaaha ila allah moxamed rasuulullah ah ee dad aynanu inaga dhaxaynin nasab dad aanu inaga dhaxaynin geographically meel aynu wada degan nahay dad aynanu wejigoodaba horow arag dad aynanu isku bassabort aynanu wada sidanin oo ilaa aqaasil caalam degan inaad halkan iskugu timaadeen dumar iyo rag iyo carruur iyo mashaayikh iyo cid waliba mujarad un inay dhagaystaan maxaa muslimiinta maanta hor jooga dhibta haysataa maxay tahay taasi dareen xaqiiqi ah waxa ay ka tahay wa anna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun ayaa xaqiiqa dhabka sheegi inaad u timaadaan inaad dhegaysataan dhibaatooyinka iyo murugada dad diin iyo muctaqad iyo manhaj iyo shirca idinla wadaaga hase ahaatee aydaan is arkaynin ama aydaan meel wada joogin si aynanu markaa jaanibka madow ha jaanibka madow oo keliya aynanu tarkiiska u saarin dhibta muslimiinta haysata waxaan jecelahay inaynu hadalka laftiisa inaynu ku darno meelaha ifaya dhibcaha cadcad iftiinka inaga dhex baxaya caalamka islaamiga ah si aynu u ogaano dhibtaasina waa ina haysataa inahaana waynu qabannay waynu ku najaxnay ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala tawfiiqdiisi iyo hidaayadiisiibaa ina haleeshay kuwa kalena waynu gaadhi ha waynu gaadhi doonaaye falnasir cala darbi saa'iriin jidka haynu hayno yayna hareeraha iltifaati shayaaiin alinsi waljinni yuuxuuna bacduhum ilaa bacd zukrufa alqawli gurura yaan hareerahayna looga yeeryeedhine bal haynu jidka hayno horteenba kuwii naga horreeyey way mareen jidkan waana lagu liibaanaye waxaan jecelahay haddii ilaahay idmo inaan bal dib u jalleecanno taariikhdii dhowayd oo aynu ogaano dhibta ina haysataa ma shalayba ma doraatoolaa ma ninkan buushe afar sano ama lix sano ka hor adduunka qaftay miya dhibtu ma halkan ila bilaamato intii hore waynu fiicneen miya mise arrinkan dhibaatada muslimiinta lagu hayaa ee looga tashaday muslimiintu inaanu madaxa kor u qaadin aqoon inaanu lahaanin karti iyo maal inaanu lahaanin qaraar inuu haa ama may inuu yidhaahdo inaanu lahaanin arrintani ilaa intee ayay soo jirtay ay nacam waxyaabaha aad la isku weydiiye waxaa ka mid ah ummad xaramkii imika ama xajkii imika ugu dambeeyey fadl min allahi tabaaraka wa tacaala ayaan xajkaa joognay maxaarimta ay xujaashu ay xidhnaayeen maxaarimta labadan dhare labadan go-e cad ah labadan go-e caday ninku uu isku jeen qaadho saa maydha aha fiiri hadda ayaa waxaad eegi hadda fi waxaad eegi dhammaan dharkaa cadee xaramka ilaahay lagu tegayee carafo lagu istaagay mino lagaga istaagee lagaga noqdayee lagu dawaafe sacyiga lagu sameeyey boqolkiiba siddeetan ama sagaashan wax ka badan dharkaa muslimiintu ay xajkoodii ku gudanayeen china inoo soo sameeyey waxaa ku wada qornaa made in china china ayaa laga soo diray haddaad geshid masaajidada marka ay wadaadadu ay tukanayaanna cimaamadahan cascas ama cadcad ee madaxa la iska saarana waxaad arki iyagoo ay ku qoran tahay made in switzerland swizra geneve baa lagu sameeyey fiiri hadda markaasaa halkaa anoo anoo joogaan waxaan idhi ummatun tulabbii bimaxaarima siiniya wa tarkacu bicamaa'ima suuriy suwaysriya hal tarfacu kalimata laa ilaaha ila allah ummad maxaarim ka dhigatay dhar ay jayno iyo buudhi ay u soo sameeyeen kuna rukuucaya kuna sujuudaya camaa'im ay soo samaysay swisra ay soo samaysay hanti iyo karti ma u leedahay inay kelmadda laa ilaaha ila allah kor u qaado idan waxaynu wax ku duuban waxaynu ku hadli waxaynu isku waraysani waxaynu labisannahay kaynu saacadaha ku eeganno wax walba ummad aan samaysanini ma kula tahay karti inay leedahay inay qaraarkeeda iyo qaabnooleedkeedana inay lahaan karto soodaanida ayaa waxay ku yidhahdaa sheekh mawlidna waa inala fadhiyaaye waa man waa hawlihiisiiye iyaga waxay yidhaahdaan qofka aan wuxuu xidhan yahay aan tolan wuxuu cunayana aan beeran isagu qaraar ma leh kelmadna ma leh qiimana adduunka korkii kuma laha waxaad cuniba haddii lagugu siinayo sadaqa waxaad xidhanayna gariib uu kuu soo tolayo oonad kartidaa lahayn maradaada adigu inaad tolotid waxay doontaba ha noqoto haba liidate beritoolunbaad gaadha inay mid qiimala noqoto eh ummad markaa waxaynu nahay wax walba mustahlik ah diyaar u ah inaynu doolarka iyo diinaarka iyo starliiniga inaynu bixinno si aynu keyrkii lacag u siino innaguna aynu uga qaadanno inu suuq inaynu u noqonno waxyaabaha ugu waaweyne ina soo maray waxay ahayd qarnigii iminka dhammaadee qarniga kiristaanka in dhulkan muslimiinta in loo tashaday looguna tashaday in la qabsado ha la qabsada eh qabsigaasi inaanu noqonin uun mid maskaxda laga haysto ee uu noqdo mid hantidooda iyo barwaaqadu ilaahay dhulkooda dhigay inaana iyagu ka faa'iidaysan waxyaabaha aadka u cajiibka ah kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii yahuudda iyo masar dagaal weyn baa kala dhex maray dagaalkii oktoobar xagga muslimiintana tobankii ramadaan bisha ramadaan dagaalkii dhacay boqor sacuudiga joogi jiroo geeriyooda allah u naxariistee malik faysal ayaa wuxuu qabta intuu garan waayey baa wuxuu yidhi waree dhaha hadday yahuud iyo masar isqabatay ceelalka batroolka ii xidhxidha buu yidhi inta la jirta yahuud batroolkeenna yaanay qaadanin yaan laga iibinin ilaa inta ay ka tegayaan hiilitaankay u hiiliyaan yahuudda qaraarkiibaa adduunkii oo dhan maray waddan iminka aan ka imid oo finland finland la yidhaah oon taariikhda adduunka waxba ku lahayn odayaashii berigaa joogay waxay af buuxa noogu yidhaahdeen saddex iyo toddobaatankii markuu melig faysal gacanta uu ku qabtay batroolka inaan laga iibin reer galbeedka u hiiliya yahuudda caasimadda finland helsinki laydhkii magaaladaa baktiyey oo damay oo wax lagu siraado la waayay batrool la-aan awgeed iska daa waddanada kale waaweyn jarmal iyo faransiis iyo ingiriis iska daa taayale halkaa ku jirtay waxba aan taariikhda ku ahaynin laydhkii waxay ku siraadataa la waaye kelmadiisiiba caan bay ahayd melig faysal wuxuu yidhi reer miyi baanu ahayn awrka iyo geela iyo waxaa korkora haddii iminka ay dagaal iyo wax nagu soo qaadaan saxarihii aanu ka nimid ee aabbayaashe iyo awowyaashe ku noolaayeen dib baanu ugu noqon doonaa dagaalkii baa dhammaaday carabta mid ka mid ah madaxweynayaashooda mid ka mid ah ayaa khiyaamay oo si sir ah batroolkii uga iibiyey reer galbeedkii taarikh baana ku qoran tahay kadaafi buu ahaa ka soco henry kissenger oo ilaa iminka nool oo la taliyaha qaanuunka nabadeed iyo amniga qawmiga maraykanka ilaa maanta ka taliya koob iyo tobankii sebtembar wixii dhacayna boosh uu u dhiibay isaga uu yidhi waxaasi maxay u dhaceen adigu ka soo tali ayaa berigaa wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka intaasoo dhan waa iga caraare meesha aan u socdaa waxa weeye kelmadda uu yidhi khayraadku ilaahay dhulka muslimiinta uu geliyey damaca reer galbeedku iyo kufriga uu ka qaba inta uu leegyahay baan rabaa inuu ku galo si aad u ogaatid waxa uu yidhi henry kasanger buugiisa wuxuu ku qoray waa inaynu saxnaa qaladka uu ilaahay galay subxaanahu wa tacaala xaasha lilah qaladku ilaahay galay buu yidhi waa inaynu saxnaa haddaynu maraykan nahay war waa maxay qaladku ilaahay galaya kasanger calayka lacaa-in ullahi maa tastaxiquhu mudbara leyli wanahaari wuxuu yidhi batroolkii oo enerjiga adduunka keliya ka shaqeeya ah ayuu reer miyi carab ah ilaahay u dhiibay buu yidhi waa inaynu ka qaadnaayo dad ilbaxnimo loo qiimaha waxaan garanaya waa in loo dhiibaa si aanu adduunka khatartaasi mar labaad ugu soo noqonin idan isticmaalka intaa leegoo damac damac uu ku jiray oy deeqi weyday hamtidu ilaahay dhulkooda siiy subxaana allahi alcaliyi alqadiir waxaan idhaahdaa war dhulkay joogaan roob kama dulqaado layl nahaar roob baa ku da'a saxare arki maysid dhagxan arki maysid buur arki maysid waa wada cagaar iyo akhdar innagu maynu odhan ilaahay muxuu roob u siiye innagu mu maynu odhan dhulkooda muxuu dhulkeenayna oo qurux badan yahay maynu odhan waxaasoo biyo ah iyo webiya muxuu ilaahay uga burtuqiya dhulkooda ee innaga dhul saxaraho wada buuro wada iska dhib badan ugu nool nahay maynu odhan ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum waar ma iyagaa kala qaybinaya raxmadda iyo naxariista ilaahay anaa qaybeen buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala kaan doono sabool ka dhigay kaan doono faqiir ka dhigay kaan doono hani ka dhigay idan mabda'a alkufriga oon rabbinimo aaminsanayn baa diiday adduunka korkii waxaan iyaga ahayn inay ku noolaadaan adduunka korkii inuu qurux badnaado waxaan iyaga ahaynin subxaana allahi alcaliyi alqadiir waxyaabaha haddaan sii wado waktigu inuu ila sii simbiriixdaan ka baqi horahaan uga socdo khilaafadii muslimiinta waa la waa la dumiye laba nin baa loo yeedhay sykes iyo pico midna faransiis buu ahaa midna wuxuu ahaa ingiriis sow taariikhda inteenna waa weyn oo idisoyna looguma dhigin dagaalkii koowaad ee adduunka sow iskuulladeenna looguma dhigin ha laakiin miyaayna loogu dhigay iskuulladeenna macrakat macrakat balaad shuhadaa macrakat lpoatier miyayna loogu dhigay cabdiraxmaan alkhaafiqi uu gaadhay koonfurta faransiiska magaalada badniis ee halkaa uu ku aasan yahay taabicigii ilaa halkaa islaamka gaarsiiyey taariikhdayna looguma dhigin laakiin dagaalkii koowaadee adduunka iyo kii labaadee adduunka waa ina loo dhigo waa inala xafidsiiyey soo maha been been beenna way inoo sheegeen kuwa soo tarjumayy oo waxayna yidhaahdeen dagaalkii koowaadee adduunkayna yidhaahdeen waar maynagaa dagaal adduun ka qayb galnay xilligaa miyaynanu gumaysi ku jirin dhul ninka muslimka ahee ka qaybgala dagaalka koowaada waa iyo yurub baa islaysay siday maanta africa isku laynayso faransiisiya ingiriisa jerman baa isleeyey dagaal sokeeyo yurub buu ahaa waxaana isku laayeen hantida caalamka islaamka yaa badsan oo yaa sid bursan yaa in badan qaadan yaase in yar qaadan markay ku heshiin waayeen bay dagaal isku qaadeen marka taariikh been ah oo kii soo turjumana been inoo sheegay kii wasaaradda tarbiyadana been uu inoogu sheegay kii tagay ee afkooda soo bartayna been uu inoo soo naqilay ayaynu ku noolayn labadaa nin baa tashaday kuna tashaday caalamka islaamka in la qaybsado midna maab buu soo qaatay midna maab waa faransiis iyo ingiriis qalin inta la qaatay qalin inta la qaato khariidadii muslimiinta la googooyey ayaa la yidhi masaray ingiriisow qaado suuriya faransiisow qaado libnaan ku darso filistiin ingiriiska ha la siiyo soomaal halkaa ha laga qaato saasaa caalamka muslimiinta loo qaqaybiyey waxyaabahan aadka maskaxdeeda u geli waayo waxyaabaha waxaa ka mid a holland holland waa taqaanaa waddankan holland netherland oo berigaa shan milyan shan milyan kun iyo siddeed boqol iyo labiyo siddeetankii shan milyan ahayd ayaa waxaa loo qoondeeyey in ay gumaysato indonesia indonesia oo laba iyo konton milyan oo qof ahayd ma ku gashay bilaahi calayki ma ku gashay walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayl sadaqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam shan milyan ayaa waxay u hanqal taageen in ay gumaystaan imisa laba iyo konton milyan oo qof in ay gumaystaan oo ay khayraadkoodii gurtaan iyaga oo shan milyan maanta waxyaabaha holland dhisay ee adduunku ay ugu horumarto waddooyinka iyo barwaaqada maanta netherland taalla waa hantidii laga soo dhacay actar min boqol iyo toddoba iyo konton sano laga soo dhacayay dhulka muslimka ee indonesia ee lagu dhistay markaasaa maanta la leeyahay waanu idinka horaynaa dawaan utaa waad naga horaysaayo awowgay baad sirtay aabbahay baad dishay hooyaday baad gumaysatay dhulkaygii baad dhacday markaasaad kaagii ku dhisatay maantana dalxiis baad iigu timaadaa sanka adigoo taagaya oo ileh aqoon-yahan baa nahay sida wax loo kala furdaamiyaa naqaanaa waddooyinka sida loo qodo i weydii cirka sida loo jibaaxa ana aqaana baddaada waxaa ku jira ana aqaana waxaasoo dhanba iska daa isirka aabbaha iyo awowga anaa kaa badiya intaad heshiiska tihiin iyo intaad naca tihiin anaa kuu yeedhin ha ii jawaabin ha ila hadlin madaxaan kugu dhufanoo dubbo weyn baan haystaa jabad iyo haddaan kaa dhagaysto waan kaa oohini xoog baan haystaa maxaad haysataa tallaahi haddaan ninkaan iska celiyana in ila mida oo ila midaba oo afka aan ku hadlo ku hadasha waxaan aaminsanahay ila aaminsan moxamed iyo mustafa la yidhaahdo ayaa agteeda ka iga shimbirwaaqleeyo yidhaahda ninka hala daayo horumarkeenu ka talinayaa waa khabiir aqoon durugtay buu leeyahay juuq iyo jabaqyaan laga daba odhan waad xad jirtaa xadgudubbaad wadaa qolo aan garanayaad ka soo jeedaa car waa kaasa ninkan la hadal haddii kale jeel baa halkan iigu diyaaro garbo duub intaan kugu rido ayaan madaxa kugu dhufan adiguna fiiri hadda meel allaalo meel u dhaqaaqda garan maysid wax allaalo waxaad tidhaahda odhan garan maysid cadowgaagii kaagiibuu kaala dhex baxay kaagii adiku ugu dhawaa ayuu kaala dhex baxay intaynaan isaga isgaadhinba intaynaan isaga isgaadhinba safaf badan badan badan badan baa kasoo ayaa ka soo horeeya kelmaddaa iga dhegayso maalintuu kun iyo sagaal boqol toddobiyo tobankii maalintuu galay ninkii limbi limbi la odhan jiray hogaaminayay jeyshka ingiriiska maalintuu falastiin qabsaday kun iyo sagaal boqol toddobiyo tobankii ayaa wuxuu kor tegey qabrigii salaaxiddiin alayuubi waa ninkii hore u xoreeyey masjid alaqsa wuxuu yidhi haa qad cudnaa yaa salaaxaddiin salaaxaddiinoo waanu soo noqonnay faransiis iyo ingiriis haddaanu nahod hore nooga badisoo masaajidkan naga horaysay maanta ayaanu soo noqonnay intuu kabihiisii najiska ha kor u qaaday oo uu xabaashii dul dhigay cagihiisabaa wuxuu yidhi alyawm maata muxammed wakhallaf banaat maantuu muxamed dhintay dumarna wuu ka tegoo rag kama tegin buu yidhi moxamed sala allahu calayhi wasalam maalintay galeen markaa weligaa iyo allah ayaan lagu sirin oo been yaan laguu sheegin mid ku sokeeyo ku xigoo tol aad tihiin yaanu ku sirin yaan lagu odhan waxa inaga dhexeeya innaga iyo iyagu diin iyo caqiide maaha yaan lagu odhanin waa kuwa xabaalaha intay ku dultumaan odhanaya maantuu maxamed dhintay ragna kama tegina dumar buu ka tegay waa nagaa masjidkoodii qibladoodii koowaad waa nagaa maanta waa nagaa qabsanay isticmaarku saddex arrimood ama afar arrimood buu doonayey kow si aan kaaga tilmaamo khayraadkee khayraadkeena inuu hanto laba wuxuu doonayey inuu aqoonta aynu leenahay mise napoleon bonaparte ninkii hogaaminayay faransiiska azhar masjid alazhar ayuu galay isagoo oo gumaysto ah markaasuu fardihiisii iyo hubkii ku qaraacay masaajidka kitaab qur-aana intuu qaaday oo uu faransiiskiisii la socday uu kor kitaabkii ugu qaaday buu yidhi inta uu kaasi quluubta muslimiinta uu ku jiro hanan kari mayno inaynu hoggaaminno muslimiin mid doqona ayaa intuu kacay buu kitaabkii qaado kitaabkii jeexjeexay markaasuu yidhi sawkaa sawnagaa jeexjeexnayba orod waxaad doonta nabilyono ku samee intuu qoslay buu ku yidhi habi baa tahay bilaa maskax baa tahay buu ku yidhi waar warqad buu ku qoran yahay warqadan uma jeedo kun jeer baa la daabici karaa quluubtooda ma ka xayuubinaa qur'aanka quluubtooda ma ka xayuubinaa fahamka qur'aanka laabtooda ma ka qaadnaa inay qur'aanka xakam inay ka dhigtaan maalintaynu taa samayno ayaynu ummadda nebi maxamed ka adkaananaa buu yidhi napoleon bonaparte waa kii shaacirkii carabka ahaana ku tilmaamo yidhi wa qur'aanun yuxfad qur'aan heh la xafido waweynun liman fasar hoog baa u sugnaaday qofka qur'aanka sax dabca inuu u fasiro buu yidhi ilaa qur'aanku waa cagaf cagafo siduu u socdo marba meelunbuu mari ama meeshuu doona ha noqdo dhaqaaluu geli siyaasad buu geli ilbaxnimuu geli aqoon buu geli wuu sii wada wuxuu yidhi waidgaamun waikfaa'un waweylun liman adhar qofka duhuur idhaar la yimaadana jeelal badan ba halkan uga diyaara hore uga soco qodobka waxay ida waxay tarkiiska ay saarayeen siyaasad qadiima oo qur'aanka ku jirtay gaaladu intay tashadeen bay yidhaahdeen xilligii reer quraysh ha nabi maxamed inaga aftahaysa sala allahu alayhi wasalam afka markuu kala qaadaba ummaddu way raacdaa uun ina hada alqur'aana fiihi xalaawa wa ina aclaahu talaawa oo waa kii gaaladu ka sheekaynaysay maxaynu ku samaynaa bay yidhaahdeen ninkan da ilaa aamusin kari mayna ileen markaasaa qur-aankaa inooga sheekeeye siyaasa qadiima waxay yidhahdeen waqaaluu laa tasmacuu lihada alqur'aani he walgaw fiihi lacallakum taglibuun waar qur-aanka ha dhegaysanina afka markuu kala qaaduu damco qur-aan inuu akriyo ku buuqa si aanay dadka kale aanay u dhegaysanin lacallakum taglibuun ba markaasaa laga yaaba inaynu haalib ka noqonno haddii qur'aanku ummadda laabtoodu gaadhi waayo waa fahamka ay reer galbeedku inagu sameeyeen muslimiinteeno idin inaynu qur'aanka xafidno waalcaadiyaati dabxa faalmuuriyaati qadxa faalmugiiraati subxa macnihiisu muxuu yahay nagu celceliyo uun wax allaala meel uu u socdo iyo fahamkiisu waxa uu yahay aan juhdi badan aan la gelin idan ummaddan iyo qur'aankoodii in la kala dhex galo waxaa lagu kala dhex gelina inuu noqdo luqada af carabiga in lagu daro mayna lagu diro luqada af carabiga mise ina laguma dirin so ina laguma dirin ingiriiska waa lagu khudbeeyaa faransiiska waa lagu haasaawaa af carabigana waa lagu tuugsadaa so suuqa so suuq subax mar may noqon af carabiga waa lagu waa lagu tuugsadaa ha waana qur'aankii carabigaha ee fasiixa ahaa fasiix maqtac ahaa ayaa heerkaa gaadhay waynu ka zaahidnay waynu ka zaahidnay in aynu baranno qodobka saddexaad ay rabeen wuxuu ahaa siyaasaddii ahayd farriq tasud isku dir isku diroo deedna adigu tali divide and rule waana ku najixeen waana ku najixeenoo bal maanta caalamka muslimiinta qatar iyo baxreen dagaal baa udhexeeya iiraan iyo imaaraad dagaal baa udhexeeya qatar iyo sacuudiga xuduud baa udhexaysa innaga waad ogtihiin xaalkeena xadif canhu walaa xaraj xasbuna allah wa nicma alwakiil axqaad axqaad axqaad dhiig dhiig dhiig badan baa dhexdeena daatay ha waddan muslim soo qaad ka agtiisa mauritania iyo morocco dhibaataa dhex taalla morocco iyo algeria dhibaataa dhex taalla algeria iyo tunis dhibaataa dhex taalla malaysia iyo singapur oo laga gooye singapur malaysia ka mid ahayd waa la kala gooye waa la isku diray bakistan iyo bangaladesh dawlad keliyay ahayd saddex-iyo toddobaatankii baa la kala gooyey oo laba dawlad ay kala noqdeen maa fi makaan caalamka muslimiinta ilaa ay he ay ku najaxeen inay isku keendiraan oy oga oy ogaadeen waxyaabaha aynu ku kala duwannahay ee na naceenna waxyaabaha sii ziyaadinaya qodobka afaraad ee uu ku najaxay isticmaalku oo ilaa maanta aynu dhibtiisa sheeganayno waxaa ka mid a intaanu bixin badanaa waxayna la yidhaahdaa kun iyo sagaal kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wax noocaas aynu xorriyad qaadanay saasaa inalagu qoraa buwaagta wax xorriyad aan qaadanayna ma jirto waa been wax xorriyad aynu qaadanay ma jiro waan aaminsanahay anigu kolley laga yaaba inaad iga duwan tihiin waana qaabil ar lagu kala duwanaan karo wey ra'yi lagu kala duwanaan karo anigu waxaan aaminsanahay uun qolooyinkii barliin fadhiistay ee reer galbeedka ahaa ee yidhi haynu dhulalkan qaybsanno ayuunbaa markay xoogaa cagaf cagafteenii iyo jihaadkii lagu xoreynaya waddanka markay maqleen ay usii adkaysan kari waayeen ayuunbay yidhaahdeen waar isticmaarka iyo gumaysiga haynu qaab kale u dhigna eh bal haynu hubka iyo askarta ka kaxaysano marka qaraab iyaga ka yimid ayay ahaayeen inay inay inaga baxaan intaa ay nala joogeen waxyaabaha ay ku najaxeen waxaa ka mid ah intaanay dhulkeenna ka bixin ayaa waxay aad ugu dadaaleen inay xushaan dad ay u bixiyeen eliid nukhbad xulka bulshada ay u bixiyeen oy afkooda bareen oy siday u nool yihiin dhaqankooda ay bareen intaa aanay ku eekaanina ay ka kaxeeyeen dhulkeenna oy dhulkooda wax ku soo bareen shahaado dhaadheer iyo aqoon durugsan la soo baray taayo dhaadheer iyo kaba dhalaalaya loo soo xidhay maalintaynu maalintay inaga baxayna yidhahdeen waanu idinka tagnaynaa iyaga loo sii loo sii dhiibay maamulkeenna la yidhi laba arrimood yaan la beddelin qaabkay wax u bartaan ha bedelina habkii aan kaga tagnay ku wada mid labaadna yaan la bedelin qaabkay isku xukumayaan qaabkay isku xukumayaanna yaan la bedelin wixii aan idinkaga tagnay qaanuunkaan idin dhigay shareecaddaan idin dhigay banal coodhkaan idinkaga tegay ha kaa uun ha idiin noqdo sharcatan wa minhaaja ilaaliya waxaad u baahataana ani iweydiiya adduun anaa idin garab istaagi meediya idaacad aada ummadda been ugu sheekaysaan anaa macallin u ahoo intaasoo boqol been usoo sheegi jiray duulkaasa ina lagaga tegey duulkaasina waa waxyaabaha ilaa maanta caalam islaamiga haya ee aada moodid in ay iyagu ay tusaale in ay uga yihiin waxyaabahaynu xaqiijina waxyaabaha ka waxyaabaha ka mid ah oon jecelahay inay aad iyo aada maskaxdeena iyo maankeenna dhallinyarada iyo carruurta ay u gasho oy tusaale uga qaataan gariirkii dhulka muslimiinta diiditaankii muslimiintu ay diideen ninkaa mustacmirka ahee khayraadkooda iyo diinto diintooda iyo dhaqankooda cadowga u ah waxa dhaqaajiyey waxa dhaqaajiyey diinta islaamka ayay ahayd diinta islaamka oy mashaayiikhdii culamaaudiinka diintan fahansaneed ee warafatu alambiyaa ahayd siduu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalama faina alambiyaaa lam yuwarasuu diinaara walaa dirhama inamaa tarakuu cilman saalixa man akhadahu akhada bixadin waafir nebiyadu diinaar iyo dirham kamay tegin waxay ka tegeen cilmi saalixoo wacan oo suuban qofkii qaataa nasiib wacan ayuu qaatay bu nebigu sala allahu alayhi wasalam oo ummaddan hogaamiye u ahaa min ibnu taymiye kasoo bilow axmed ibnu xambal hore uga soo kac ibnu taymiye kusoo xiji cizi ibnu cabdisalaam kusoo xiji asubki lkabiiri kusoo xiji ilaa raggii mustacmiriinta ahaa morocco cabdilkariim alkhaaabi hore usoo wad cabdilqaadir aljazaa'iri hore usoo wad cuhmaan danfo fi nigeria hore usoo wad sudan alimaam almahdi ilaa waxaa tagtaa indoni hindiya sheekhii caalimka baxriga haya loodhan jiray abulkalaam ragga keenna haddaan sheego meelahaan idhaahdo inaad yar cadhootaan baa laga yaabaayo wax aynu heshiis taariikh ku nahayba ma jiro ka warrama ummad aan heliyey lahayn ka warrama ummaddan oo jirto wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu gaal irish ah oo basaboor ingiriisa haystaa heergeesa wuxuu igu weydiiyey yaa hero yaa idin ah hero batalkiinu waa ayo heliyey imisaad leedihiin markaasaan ku way fara badan yihiinoo qaar haddaan sheegno in baa cadhoota ka kale haddaan sheegana in kalaa cadhoota marka wax meel wax meel ku dabran oo la wada waafaqsan yahay ma jire bal haanu wasaaradda waxbarashada bal dib haanu ugu celinno oo wax dhallinyaradan ha la baro war yaa heliyey ahaa yaa hi yaa yaa ahaa maxaa tolay gob batal ah yaa ahaaya ummadda taariikh looga soo sheekeeya cabdiraxmaan alacsar cabdiraxmaan guray miyuu ahaa ya axmed guray baa la sheegaayo oromadu waxay dhahdaan waa annaga cafartu waxay dhahdaan waa annaga soomaalidu waxay dhahdaan waa annaga wa wax la sheegan unba garan mayside ninba wuu sheegtaa markaa qofkii wanaagsan dadkao dhan baa dadkao dhan baa jecel inay libtaa maxay toola inay qaataan maxaan uga socdaa meeshaan u socdo intaa yar haska yar ahaato iyo rood aan ogolahay inaad ka doodi kartaa dhowtoola xataa waxaan waxaan ku idhi inta hogaamisay inay isticmaarkaa in la diido ee kicisay dareenka jihaadiga ah kelmad adduunka kor joogtay ka necab yihiin kelimatuuljihaadna alla jecelaa wax kale noo bixiyo jecelaa qur-aanku inaanu kelmaddaa soo dhicinin jecelaa inaan shahiid iyo wax lasoo hadal qaadin adduunka kelmad ay ka necab yihiin fawqa alardi aana jirin shahiid iyo xuuralcaynna ku dar ila waayo hawshaasay daba socotahay aana jirin shahiid iyo xuuralcaynna ku dar ila waayo hawshaasay daba socotahay fiiri hadda wax ay ka necab yihiin oo ummaddan kicisa qofka la yidhaahdo ka tag adduunkan fii sabiili illaahi u dagaalam haddaad guulaysatid lib iyo liibaan baad heshay haddaad geeriyootid jannatu rabbi ayaa kuu diyaara fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir baa kuu diyaara toddobaatan xuraacayn baa kuu diyaara asxaabtaada iyo ahligaaga toddobaatan baad u shafeeco qaadaysaa ood jannada gelinaysaa billaahi calayki barwaaqo iyo dhawaaq janno noogu yeedho kaaka macan maad garan xashaa lilah marka dareenkaa ayay culammadu kiciyeen si xoolahan saancadaalahan gaalka ah si la iskaga kiciyo dhulkii looga kiciyo idan arrintaasi waa horumar ummaddan ay keentay tusaale yar han kuu sheego igana raali ahaw nin kacadee gaalka ihi aada ii dhegayso allah yaxfadaka maraykan buu qabsaday maraykanka waqooyi iyo maraykanka koonfureedba nin cad oo british ah oo irish ah oo protestant ah oo christiyaan ah ka tegay england oo halkaa xoog u tegoo qabsaday sagaal qabiil sagaal reer sagaal qabiil oo hindidii cascaseed ahayd indians hindidii cascaseed ahayd bay u tageen aawa hindidii aawaya meel ma ku aragtaan wax hindi hindidii caseed ee maraykan degana aawaya ma maqasheen maxay maxaa lagu sameeyey ya de idinkaa idinla hadlaya maxay maxaa lagu sameeyey ya waa la xasuuqay waa la dabargooyay inxilaal baa lagu sameeyey soo maha imination bay gaaladu way ilimineed gareeyeen midi kama hadhin inta yaree soo hadhay maxaa lagu sameeyey magaalada loo ugu weyn ee lagu tunto maraykanka las vegas baa la idhaha soo maha meesha casino iyo lagu ciyaaro qumaarka meesha ugu weyn meeshaasaa hanti loo siiyey intii soo hadhay oo la yidhi ha shaqaynin ha fikirin waxa noqonin awowgaa ha soo xasuusan tolkaa waxaanu ku samaynay ha soo xasuusan meeshaa lagu tunto shilimaadka ka soo baxa cab oo cuno hablaha yaree cadcadae ku hor cararayana ka nooloodo juuq iyo jabaq damba ha odhanin halkaasaa la fadhiisiiyey aada ii dhegayso ha qoslin ha qoslin meelkaanu ka socdaa australia nin madooboo kula mid oo ila midaa deganaa aaway dadkii madooba ee austraaliya deganaa silig silig inta la xidhay ayaa lagu aruurin jiray lagu aruurin jiray markaasay cudur iyo baahi intay u madhaan ayaa halkaa lagu duugi jiray maanta nin cad baa ka taliyo shafka qaraacda oo ciraaq saxeexay in lagu duulo the same thing nafsi shay nafsi shay bay ahayd dhulkaynu degannahay muslimiintu degan yihiin in isagana sidaa loo qabto awowga iyo awowga in la dabargooyo dhulkana saa in loo dhaxlay khitadu hay su-aashaan ku weydiin waxay tahay haddaba maxay ugu najaxeen labada maraykan iyo austraaliya dadkii deganaa inay dabargooyaan oy dhulkii qaataan oo iyagu ay degaan maxayse ugu najixi waayeen dhulka muslimiintu uu degan yahay ma garanaysaa kelimatu ljihaad kelimatu ljihaad ayaa u ogolaan weyday gaalka diinlaawaha gaalku dhalay doofaarada aan gudnayn maxay dulmi faafiyeen hadraawi baa yidhi maxay dulmi faafiyeen kan dhulkaa aad degan tahay awowgaa iyo awowgay baa diiday oo yidhi laa ilaaha ila allah muxamed rasuulu llah min duuniha wacajiltu ilayka rabbii litardaa taasaa layga xoreeyey idan ummaddani waxa ay kartay oo diintoodii ay ku kartay culammadii ay ku hageen oy ku dhaqaajiyeen inay hor istaagaan quwadihii adduunka ugu weynaayee oggolaa in adduunka waxa aan iyaga ahayn inaanu ku noolaanin idan naca maanta jira iyo cabsida maanta jirta ee cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo badaha hoostooda lo iskugu soo loo soo wada dhaqaaqay waxaa la yidhi ummaddiibaa toostay ummaddiibaa ummaddii baa toostay baa la yidhio waxyaabo beri hore aanu kala dagaalanay hee ayay soo celceliyaan oo jihaadkii iyo shahaadadii iyo ummaddii iyo midnimadii iyo akhlaaqdii iyo xijaabkii iyo qur'aankii iyo sunnadii iyo walaalnimadii iyo bixitaankii infaaqi iyo zakadii ayay ummaddii hadal haysaayoo dib bay usoo dib bay usoo socdaan ayaa la yidhi lidaalika waa inaynu ka daba tagnaayno dubbihii aynu berigii hore sidanay weli waynu sidanaa isticmaarkii waa laga xoroobay isticmaar baa weli inagu hadhay isticmaarka weli inagu hadhay waxaa weeye mid ay reer galbeedku dhexdeenna ku abuureen waxay yidhaahdeen dhulka filistiin oo saan kaaga tilmaamay sidii loo qabtay aan kuu sheegay maantana in badan inala la isku dayo in inalaga dhaadhiciyo inay qadiyo carabeed inay tahay carab iyo wax iswadwato iyo yahuudi oo isnacab uun inay tahay inalaga dhaadhiciyo suurtagal inay tahay hase ahaatee kiristaanka aan dhulkay deganaayeen la noolayn inay caqiide iyo diin inay ka tahay jiritaanka israa'iil baan kelmad gaaban kaaga sheegi waxay aaminsan yihiin bibalkoodu bibalka kitaabkan ay caabudaan ay haystaane ay yidhaahdaan nebi ciise calayhi salaam lagu soo dejiyey ee ay taxriifiyeen waxaa ku qoran ma soo noqonayo ciisa ee way filaya inuu soo noqdo iyaguna ileene ah ma soo noqon karo bay yidhaahdeen ilaa ay horu dhac ay u tahay dawlad israa'iil la yidhaahdo jirtaa lidaalika jiritaanka israa'iil in laga shaqeeyaa waxa ay soo dhowaynaysaa soo noqoshada aynu sugayno ciisa inuu soo noqdo adduunka inuu mar kale xukumo walaa ilaahay baan kugu dhaarshay arrintaasi ma diin baa mise waa siyaasad yah diin ma tahay diin kitaab ku qoran ma tahay oo kutubtooda iyaga baatilka ah ha keeni maha kooda ay haystaan kiniisadaha ugu yaalla heedhe mid ay aaminsan yihiin weeyi ma sii jiri karo ciisa inuu soo noqdo ilaa dawlad israa'iiloo jirta hortaa la helo cadaamaha waxaas aaminsan yihiin inaguna waxaan aaminsannahay xadiiskii sayidina mustafa sala allahu alayhi wasalam lan taquumu saacatu xataa tuqaatilu lyahuuda yowma alqiyaama kici maayo ilaa aad yahuudda dagaalantaan ilaa ay idinka galaan geedadka hoostiisa iyo dhagxanta ay idinkaga dhuuntaan ilaa shajara alkarqad xataa geedadka qaar baa yahuuda uhiiliya geedka qarqadka mooyaane fa haadaa shajaru lyahuud buu yidhi nebigu geedkaasi waa geed yahuudi ay leedahay bu nebigu sala allahu alay dhagaxaa hadli doono wuxuu odhan doonaa maxay yaa cabdallah yaa muslim haadaa yahuudiyun khalfii tacaalaa faqtulhu mana idhi so nabi maxamed ohan sala allahu alayhi wasalam dhagaxaa hadli buu yidhi nebigu inuu hadlina saan idiin arkan aan u rumaysannahay liannahu huwa saadiqu lmasduuqu sala allahu alayhi wasalam dhagaxaa odhan yaa cabdallah addoonkii ilaahayow yaa maxay yaa muslim yaa soomaali miyuu odhani yaa bakistaani miyuu odhani yaa somaali lander miyuu odhani yaa soomaali bacuus miyuu odhani miyuu odhan muxuu odhan buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam yaa muslim yaa hee yaa cabdallah yaa muslim yaa amatallah addoontii ilaahay addoonkii ilaahayow kaala yahuudi baa gadaashay ku jira ee dil idan innaguna taasaynu maxay u aaminsannahay caqiidaynu u aaminsanahay diin soo maaha idan lawlankan adduunka ka jiraa waa mid diimeed marka inala sirayo ayaa inalooga dhigaa mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed inuu yahay lawlanka adduunka korkiisaaran waa diin waa diin maqtaca maanta diinta ugu faafi og maraykan iyo yurubna waa diinta islaamka taqriir baan hayaa ilaa iminka hargeysa aan ku haya qolooyinkiina jaamacadaha dhigta haddaad rabtaan inaad akhridaan ood si wax ka qorqortaan waad ii iman kartaa taqriir baan hayaa jaamacadaha ingiriiska ugu waaweyn jaamacadda oxford la yidhaa eeg hadda jaamacadaha ugu waaweyn adduunka soo maha afartii sanaba dhowr iyo labaatan nin oo brofeseeradooda ugu qiimaha badan bay xulaan qadiyad qadaayaha adduunka ka mida ayaa la yidhahdaa cilmi baadhis afar sano ku soo sameeya kadib noo kaalaya ninety six ilaa two thousand soo afar sano maaha waxay baadhayeen islaamka yurub ku faafaya markaasaa risaalo weyn laga soo qoray markaasaa waxaa la yidhi afartii qofee yurubiyaan ahba sanadkii mid baa soo muslimaya afar kiniiso saddex kiniiso marka ay kacdeen la xidho masaajid baa mid loo bedelaa laba kun iyo shan iyo labaatanka dhulka talyaaniga la yidhaahdo waxaa u badan doono muslimiinta oo talyaanigii baa dhalmadii joojiyey muslimiintiina way tزawaju lwaduud alwaluuda fainii mufaakiru bikum lumama ywma alqiyaama nabigaa yidhi sal slam waar waduud idinla ciyaarta waluud dhalmo badan guursada ayuu nabigu sala allahu alayhi wasalam laabta yowma alqiyaama gaalada aad ka badantaane wixii o dhan waa two thousand two thousand one-na maraykanka wixii aad ogeed baa ka ka dhacay sebtembar waa maalinta risaaladaasi ay soo baxday sanad kadib ayuu adduunkii oo dhaniba uu maxatolo isbedelay idan isticmaalkaasina weli buu joogaa yaa hor jooga maanta tii aan kaaga sheekeyen ku ihi ninkii cadaabaynu iska xoraynay nin aanad ogeyn adigu oona ana arag oo taariikhun ku akrinay iminka laakiin ilmaha yar yar baa arkaya eh shaaroon uu boosh ka dambeeyo oo bileer ka dambeeyo islaam baa islaam baa nala joogta helsinki ruux dumaroo da ahoo wax ma akrido waxna ma qorto aqoon saa usii durugsanna ma meelo badan baan ka sheekeeyey waxaanan idhi marka arrintaas oo hadal qaado islaamta waxaan ku idhi ballan iyo nadri baad igu leedahay meel kasta inaan kaaga sheekeeyo meeshaan doonahan jooge islaantaas waa maalintii falastiiniinta ciyaalka yar yar la gumaadayey la laynayey salaad subax bay masaajidka ku tukatay masaajidkay noogu timid waxay tihi sheekh almisow anigu ma dagaalami karo afna ma aqaano telefishankan warku markuu sheegayana wuxuu sheegay xataa fahmi maayo laakiin waxaan garan uun bay tidhi nin boosh la yidhaa iyo nin shaaroon la yidhaahdo dumarkii muslimiinta iyo carruurtii muslimiinta iyo odayaashii muslimiinta in looga taaglaayahay intaaba maan fahmay bay tii markaan salaada subax tukadeen salaama naqsado bay tiaa mindi dheer isa soo agdhiga mindiha dheer markaasaa markaan salaama naqsadeen iska dhammaysto sunankii ayaan waxaan ku fikiraabay tidhi inuu boosh iyo shaaro inay hor joogaan markaasaa waxaan idhahdaabay tihi jaf jaf jaf inaan dilayo kale ayaan ku tamaniyaabay tihi allahu akbar iyadoo halkaa fadhiday jihaad ku jirtaa war ilaahay baan kugu dhaarshay islaamta fadhiidka ee kicila jihaadka ay ku jirto ma cid baa jebin ummadda islaamahaas oo kale ay ku jiraan iska daa raggoodii iyo dhallinyaradoodiiy ma cid baa jebini ma cid baa diintooda ka bedeli yuriiduuna an yudfiuu nuur allahi biafwaahihim wallahu mutima nuurih xasha lilah inagun baa inalaga rabaa laakiin ilaahay inuu jannadii inoo qurxiyo ilaahay subxaanahu watacaala uma baahna dhiiggeenna xasha lilah laakiin wuxuu rabaa inuu jannadii inagu qurxisto uu jannadii inaga buuxiyo ayuu ilaahay rabaa subxaanahu wa tacaala waxaan uga socdaa yaa hor jooga maanta haddaba waddamada carabta oo idili sow yahuud heshiis lamay gelin heshiis aynu ognahayo mid aynanu ogeyn mid qarsoon iyo mid calanka yahuuddu qaahira saa uga dulbabanayo waa la heshiiyo waxaa la yidhi nabad baa inaga dhaxaysa haynu isdayno waa madaxdii soo maha waaya qaanuunka qaanuunkaa inay waddankaasi uu sii jiro yaa hor joogoo diidan inuu hawshaasi ay fusho ciyaal yaroo kula da- oo dhalinyaro ah oon qori haysan dhagax dhagax dhagax tuuraya maanto idi alintifaada alkubra sooma arag dabaabad ilmo yaroo dhagax haysata eryanaysa ma aragtay dabaabad haddaba dabaabad dabaabadaha ugu waaweyn adduunka hamar oo ilmo yaroo ilmo kala da-oo dhagax yar intuu haysto eryanaysa sidii awowyaashaa ay u hor istaageen isticmaalkii reer galbeedka ahaa ayay maanta maanta maanta ay dhalinyaro rukac oo sujad oo ahlilaahi ay hortaagayeen isticmaalka yahuudda yaa hogaaminayay sheekh axmed yaasiin sheekh axmed yaasiin intaa carabka waxa ka sarreeya mooyaane inta kale shalal buu qabaa marka uu kaaji in la rogo si aanay kaadida ugu daadan mooyaane xub xubnu uma dhaqaaqdo si uu kaadida iskaga dubo ninkaasay u adkaysan kari waayeen sawruntahay maha ninkaasay u adkaysan kari waayeen raakica ah ee sujuudka ah isagiyo sheekh cabdilcasiis rantiis iyo raggii la socdayba waxaan ku leeyahay markaa ummaddan waxa keliya ee dhaqaajin karaa waa diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddan waxa keliya ee sharaf u keeni karaa waa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala mid finishaan ku idhi maxaad nagu necab tihiin baan ku idhi dhulkiina miyaanu idinku nimid miyaanu idin gumaysanay aabbayaashii miyaanu laynay waxan aad nagu necab tihiin ee kuwana necab aad ugu heelisaan waa maxay waa mid waxay dhigayeen wuxuu yidhi laabtiina waxa ku jirnaan ognahay buu yidhi dhulkan inaad ka talisaan maahe eh inay cid kale ka taliso ma ogolidin waa runtaabaan ku dhurtaa beentaa maha dhulkan ina muslin ka taliyo maahe eh cid kale inay ka taliso xasha lilah marka hataa haddaad ku dagaalamaysaan xaq ayaad maxotole u leedihiin waxyaabaha kaleynu xaqiijinay aan kaga baxaya waxa weeyaan biidni illahi baaraka allahu fiikum ee maantana adduunka ku ah cuqdada ku ah waa saxwadan mubaaraka ah muslimiintu may dhiman mana dhintaan dhimanna maayaano qur'aankoodii iyo sunnahoodii ilaahay baa la wareega inuu xafido inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu la xaafiduun khalaas mar hadduu nool yahay webiga aad ka soo waraabsanaysaa hadduu nool yahay uu saafi haddii uu yahay agtiisaba had seexatide mar un baad baraarugiyo wa kullun min garfi rasuuli illaahi muqtarifun sharfan aw bikabtatin min dihami mar un baad iska kiciyo aad xoogaa biyaha yaree saafiga aad iska kabani waad baraarugi uuno waad kici uun see- inaad seexato waa laga yaabaa soo maha inaad bukooto waa laga yaabaa soo maha hafladiinay kugu dhacdo laakiin miyaad dhimani ummaddani dhiman mayso xaasha lilaahi inay dhimato sababtoo ah xadiiskii nabi maxamed baa ii sheegay sala allahu alayh wasalam laa tazaalu طaa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi ummadayda ka zuuli mayso buu yidhi koox ilaa dhaartayo malqiyaama xaqa ku dhegan buu yidhi nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam idan saxwadan maanta dib u noqoshada islaamka islaamkii in sidii ahaa in dib loogu soo nooleeyo iimaankii iyo caqiidadii iyo akhlaaqdii iyo islaamkii iyo shareecadii iyo siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo waxbarashadii iyo xiriirkii adduuniya kii dibaba in dib loo soo celiyo waa waxyaabaha ay maanta baraaruga islaamkii uu dib usoo nooleeyey intaasoo shaklay kala leeyihiin midi jaanibka siyaasadduu nooleeyey midi jaanibka jihaadkuu nooleeyey midi jaanibka caqiidadu boodhka ka tumay midi jaanibka cibaadada iyo ruuxa iyo cabsida ilaahay buu wax ka- ay ay boodh ka tumay midi xagga wax qoraalka iyo aqoonta ayuu maxayta wax ka tumay gabdhihii waa kuwaas gabdhihii waa kuwaas inan baan idinka sheekaynay waanan kaga bixi kartida ay leedahay iswidhan bay nala joogtaa waa inan siddeed iyo toban jir ah xijaabkaa ay gabadhaasi sidato qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay baan kuu sheegay dhakhtar bay ka shaqaynaysay dhakhtar isburishoo gaalo ah iyadoo xijaaban neers weeye dadkay caawin kii dhakhtarka haystay baa wuxuu yidhi waxaan iska soo saraad xidhan tahay oo qaanuunkii dhakhtarkaada diidanay heedhe caadi sida caadi usoo xidho gaalada la mid noqo way diido oo islaamkaa diidanoo saasoo tiro way diiday warqad bay masaajid muslimiin ka soo qorto waxay u sheegeen dhakhtarkii inuu diinta islaamku ay ku amrayso gabadhu inay xijaabnaato way u diiday joornaaladii ayaa ogaaday gabadha cidhiidhka saaran joornaaladii baa lagu soo qoray reer galbeedka wax badan waynu ka tilmaamnay meelo badan oy ka caafimaad qabaana wuu wuu jiraa walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa allah icdiluu icdiluu yaa shabaab meelo badanoo wanaagsanoo lagaga daya shalihina way jiraan oo ay ku gaadheen diinkumay gaadhina ay ku gaadheen maxay qaanuunka ay dhexdooda dhigteen joornaalkii baa arrintii soo qoray arrintiibaa isbudanoo idili ka sheekaysa inan baa xijaab loo diiday inan baa xijaab loo diiday prime ministerkii waddanka haystay waa prime ministerkii ra-iisul wasaraa soo maha ninkii haystay baa gabadhii damcay in uu o- apologize inuu siiyo cudur inuu cafw inuu cafw ka dalbada yani inuu iga raali ahow haddii lagu dhibay naga raali ahow inuu yidhahdo o kale wax saas oo kalea gabadhii baa xaflad weyn loo sameeyey kamarado dhaadheeroo afyuban baa meel kasta lasoo dhigay si loo sawiro prime ministerkiiba markuu damcay gabadhii raali ahoo xijaabkaaga iska xidhno mar dambe kuu diidi mayno ayuu gacanta usoo taagay inuu salaamo inantii adeed baa dib intay tallaabo u qaadatay bay waxay tidhi annagu ragga ma salaano muslim baanu nahay waa prime ministerkii allahu akbar dhaha hadda kabiru qul allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd waa siddeed iyo toban jir weeye gaalada ma salaamna bay nagu tiri naga ti- baktiyo gaalada ma salaamno halkanna habad yaroo wax moqorto ahoo meelaha laga soo tuuray baad arki hay-aduhu inay maantooda daba socdaan inay dhukadaan unbaa u dhow inay salaamaan iska daayo meelahanna marnan ku arkaa ma garatay waaya inantaasi markaa maxay waxaan sugay waxaan sugay ee sharafta ay dareento so diinteeda maaha idan taasina waa dareenka uu maanta islaamku uu soo uu soo ziyaadiyey uu maxay soo ziyaadiyey maxay inuu qofku casiiz ku dareemo waxa uu aaminsan yahay ilmo yaroo kale ma kuugu dara dhallinyaradan tusaale ahaan waa ina yaroo soomaaliya iskuol buu dhigtaa iskuolkan oo kalen ku jirno gaaluu la wada joogaa waa toddoba jir waa meesha anigu aan joogo villadkaasi hadda eg hadda kaa yar salaada duhur marka ay timaado laba-iyo tobanka iyo shan salaada duhur aabihii baa yidhi meesha aad joogto ku tuko amar buu qabaa allahu akbar markaasaa macalimaddu u tagaa wuxuu dhadaa meel aan ku tukado idii aan tukanaya waa toddoba jir waa macalimad gaalada war meel aan ku tukado ma haysta oo ciyaar kala ciyaar wuu ku soo noqdaa waan tukanayaa salaadii weyaan meel yar iyo gobol war kuu gogli maayo oradoo tag ki yaraa muxuu bilaabay ciyaalka dhexdiisa intuu ka dhex istaagay inbuu yidhahda allahu akbar allahu akbar oo ka dhex eedaamay ciyaalkii yaraa ee gaaladaa waxay mooday inuu heesayo markaasay allahu akbar allahu akbar kadaba yidhaahdeen iyagiina guryihii bay tageen aabbayaashii waaweynaaye gaaladahaa baa loo tegay hooyooyinkii ciyaalkii gaalada allahu akbar guraya allahu akbarna way yaqaanaan way yaqaanaan goorta aynu idhaahno allahu akbaru cinda kuli muqtasidin allahu akbar cinda kuli waadin mutakabirin allahu akbar fi kuli ximan allahu akbar cinda kuli darbati canaaqin aynu naqaana goor baynu odhan jirnay allahu akbar hooyooyinka iyo aabbiyo saf ku jira maa iskuulka yimid ciyaalkayga waa maxay waxaan aad u dhigtaan maxaan u dhignaa bal dhegaysta allahu akbar allahu akbar markaas annaga maahina waa ka yara soomaaliga ah muxuu doonayaa inuu tukado guri dhan baa loo gugloolaya halkaan ku tuko salaada guri dhan waa toddoba jir waa toddoba jir ciyaalkeena hanaga aafayne adeer allahu akbar taa looma hayo maata usaama bilaadin baa la eryanayaaye halkaa ku tuko madax xanuuntaanu ma haye maxaan uga socdaa waxaan lagugu diidan yahay waxa weeyaan taabicii noqo sida aan u fikiraya u fikir waxaan jecelahay jeclow qof keligaa jira ha noqonin innagina waxaan leenahay may allaahu rabbii waalrasuulu qudwatii waalqur'aanu dusturu dastuurii waalmawtu fii sabiili illaahi asmaa amaanii intaasaanaan leh allah ii rabbi ah ku dayasho nabi maxamed baa iigu sugnaatay qur'aanku waa dastuurkayga jihaadkuna waaba meesha aan doonaya ilaahay abaalmarintiisa inaan ka helo soo warcad maaha idan intaasoo dhibina wayna haysataa intaana waynu xaqiijinay weliba midbaa inoo dhiman ta inoo dhiman mataqaanaan waa maxay adduunkan diilaawo gaali inuu tusaale noqdo ma aha michael jackson iyo maradona iyo kuwan kubadda ciyaara inay iyagu noqdaan tusaalaha dhalinyaradu ku dayeeto ma ahee tusaaluhu waa inuu nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam iyo abubakar iyo cumar iyo qacqaac iyo abudar iyo ibna cumar iyo ibna cabaas iyo ibnu mascuud caaisha iyo zaynab iyo khadiija radia allahu canha kuwaasaa dhulka inay tusaale ka noqdaan ah intii xaqiijin lahaydna waa aniga iyo adiga diyaar ma tihin diyaar ma u tihin ma xaqiijinaa sunada nebiga sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakatu